aad baad u mahadsan tahay ciidamada cadowga yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada weerarada xooggan ay ku bartilmaamaysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee daanta galbeed ee dhulka falastiin wakaalada wararkaee falastiin ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ee sabtidii maanta weerar xukugalla ku qaaday magaalada dulkaram ee daanta galbeed waxayna halkaasi ku burburisay dhowr guryo dadka shacabka degnaayeen iyadoona waxyeelo adag gaarsiisay dadka shacabka ee guryahaasi lahaa weerar kale xukugalla oo ciidamada yuhuudda ku qaadeen deegaanka bayta ee koonfurta magaalada naabolis ee daanta galbeed ayaa waxaa lagu warramaya inay ku dileen wiil dhalinyaro falastiiniya ah kadib markay si badhada u togteen sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda xabsigu u dhaadhiciyeen dhallinyaro badan oo deegaankaasi ku dhaqanaa wararka waxay intaa ku darayaan in ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guryo fara badan iyo dhulbeereedyo ku yaala deegaanada hoos yimaada magaalada la qalila ee daanta galbeed sidaas la mid ee ciidamada yuhuudda waxay xog ku galeen magaalooyinay ka mid diin albiirah beytlaxam jiniin khaliiliya iyo kuwo kale waxayna dhammaantoodu ka geysteen xadgudubyo kala duwan oy kula kaceen shacabka beryada ee falastiiniyiinta ee halkaasi ku dhaqan iska horimaadyo xoogan ayaa maleeshiyaadka dacmu sariic iyo ciidamada milatariga suudaan ku dhex maray magaalada umudarmaan ee dalka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ee qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in galbeedka waddankaas uu ka dhacayo iskoorimaad xoogan oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudan iyo maleeshiyaadka dacmu sariica maaresef kadib dagaalla adagoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa halkaasi uu khasaaro xoogan ku soo gaaray labada dhinac mas-uul saroo ka tirsan ciidamada milatariga suudan ayaana sheegay in dagaallo si gaara oga dhacay magaalada umudarmaan ay khasaaro xoogan ciidankooda ku gaarsiiyeen maleeshiyaadka aresef ama dacmu sariic dhanka kale maleeshiyaadkan ayaa duqimar xandarra ay ka geysteen magaalada alfaashir iyo xarunta gobolka daarfur ay ku dileen dad shacab ah diyaarada daruurisa ayay ku weerareen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada kuwaasoo ay ku sugan yihiin dadka shacabka ee reer suudaan ila wareedyo suudaaniyiin ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in maalintii labaad oo xidhiidha ay maleeshiyaadka dacmu sariic duqimo dhanka cirkaa ku garaacayaan magaalada marwe ee dhacda bariga webiga niil iyagoona halkaasi waxyeelo kala duwan ku soo gaarsiiyey dadka shacabka ee magaaladaasi ku dhaqan si kastaba dagaalada adag ee u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka r s f ayaa waxuu soobay dhimashada boqolaal ka mid ah shacabka reer suudaan iyo dhaawaca kuwo kaloodu fara badan sidoo kale waxaa jira malaayiin ruuxo iyagana ku barakacay dagaalada dhaqaalaha maraykanka ayaa hoos u dhacay in ka badan sagaal trilyan oo dollar tanii markii uu xilka qabtay donald trump dhaqaalo xumo bahasan ayaa laga soo sheegayaa dalka maraykanka taasoo soo ifbaxday kadib markii uu trump waddamo badan ku soo rogay canshuuro xaddaaf ah iyadoona ugu dambayntii sababtay in sicir barar xoogan oo ka qarxa suuqyada maraykanka suuqyadan ayaana loomiyey in ka badan sagaal trilyan oo dollar tan iyo janaayo labaatankeedii oo ah wakhtigii uu sida rasmiga ah donald trump xilka u qabtay dhaqaale xumada ayaa sii xoogeysatay kadib markii shiinaha uu isagana maraykanka ku soo rogay canshuuro dhan boqolkiiba soddon iyo afar isagoona la jeeday argoosi dhaqaale uu kaga hortagaya canshuuraha xaddaafka ee uu maraykanka ku soo rogay badeecadiisa arrintan ayaa sii kordhisay cabsida laga qaba dagaal ganacsi oo caalami ah iyadoo suuqyada caalamka sida kuwa yurubiya aasiya laga diiwaangeliyay hoosudhac weyn oo dhanka ganacsiga ah sidoo kale jabaan ayaa laga dareemaya hoosudhac gaaraya boqolkiiba laba dhibic sideeda qiimaha saliidda ee caalamka ayaa hoos u dhacday heerkii ugu hooseeyey tan iyo labada kun labaataniyo kowgii halka badeecooyinka warshadaha sida nuxaasta ee sidoo kale martigelisay hoosudhacaadu weyn sannadihii ugu dambeeya waxaa dhaqaalo xuma baasan laga dareemaya waddamada reer galbeedka xili ay hanti badan ku waayeen duulaanka ay caalamka islaamka ku soo qaadeen taasoo keentay inay ugu dambeyn iskaga baxaan waddamo badan oy xoog ku joogeen tobanaankii sana ee lasoo dhaafay iyagoo aan wax natiijo ah xaqiijin wararkii caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa